aynu ku bilownay laba askari ayaa ku dhintay sideed kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax uu ku haleelay deegaanka mildhaqo oo shan iyo toban kilomitir ka xigta dhinaca koonfureed magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay waxay ka tirsanaayeen qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka waday deegaanka howlgallo ka dhana ururka al-shabaab wariyaha v o weda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug axmed shire falagle
dhinacan bari magaalada dhuusamareeb ayaa ayaama dhow qolooyin dooxasu soo dhawaadeen ka bacdiina maalmaha kan ciidamo xoogan oo galmudug iyo koolabatanaad isugu jira ayaa howlgalle ka waday deegaanadaas bariga fog dhuusamareeb iyo aagaas marka baabuur isagu jidka si nabada ku marayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa saaka mina la qaraxday laba nin oo ciidamada ayaana ku dhintay allahu naxariiste arrinta dhacday marka sidaasay ahayd dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa koolabaatanaadna waxay isku fidiyeen deegaano dhowra oo maaragtay wax caabinaa kaaba ay kuwen aad bayna ugu durkeen kooxahaasina eedii kale waa ay carareen oo u joogaan deegaanka sacaad wasiir deegaanka qaraxa lagula egto ciidamada waa duleedka dhuusamareeb qiyaastii dhowr iyo toban kilomitirna u jira xaruntii caasimada dowlad goboleedka galmudug marka weli ma moodaa in shabaabku ay idinku dhow yihiin oo dhadhaqaaqyo ay ka wadaan deegaana dhuusamareeb hoostaga maya lalama eegane waxa weeye mina meesha ku as eegashada waxaa la yidhahdaa mina inta laisku dhigo dadki dadkii dhigay ay meelaha ka dhadhow yihiin oo ay ku qarxiyaan tana sidaa ma ahane mina dhulka ku jirtay ahayd hataa waay waxaa laga yaabaa inay tahay mid dagaaladii sokeeyey ama dagaala dagaaladan ka horreeyey xilli roobaad baa lagu jira ay soo dhaweeyeen un qaraxa un baa jire wax lala egto
shabaabku dhaqdhaqaaqyii ka wadeen ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo isgarabsanaya garabna ka helaya kuwa midowda africa gaar ahaan qeybta jabuuti waxay dagaala ku qaadeen deegaana ay fariisimo ku lahaayeen shabaabka deegaanadii dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamadii isbahaysiga ahaa ay la wareegeen yaa halkan ku sugan
ciidamada dowladda ku sugan deegaanadaas oo dhan qorshahana ah maaragtay in halkaas meel kastoo un deegaan ah ay ciidamadu ay fuga ka sameeyaan oo ay degaan istiraatiijiyad ahaanna maaragtay ay noqoto meela maamulka uu shaqadiisa ka bilow
dhaqdhaqaaqyadii shabaabku ay ka wadeen dhuusamareeb iyo aageeda waa tii ay khalkhal gelisay dhaqdhaqaaqii shaqe ee garoonka diyaaradaha dhuusamareeb hadda xaaladii garoonka diyaaradaha dib ma u furmay iyadoo aan ognayn in maalmo kooban uu xirnaa
rur ahaantii arrintaasi wa sidaan horaba u sheegay waxay arrin aad loo buunbuuniyey oo maaragtay ulajeedooyin kala duwan laga lahaa qaarkoodna ay u badnaayeen kuwa u shaqeynaya al-shabaab inay u muujiyaan inay wax yihiin marka garoon iyo dhuusamareeb iyo waxaasu arrintu halkaa way ka fog tahay beriga fog oo ceelbur u dhow ayaa howlgallada iyo ciidamada iyo arrimuhu ka jiraan maxaan ku dhahdaa waddooyinkaas laysla maray oo maaragtay adugu marka hore miyiga fog ah dhulka ah maxaan ku dhaha ayaa ciidamadayadu ay ku fisan yihiin boorka dhuusamareebna waa la furan yahay calqalada iyo mashaakil ka jiraan jir khasaaraha dhimashada gaarigii maantay labada askari ka sokow maxaa kaloo khasaaraha oo ka jira dhaawac haddaad nala wadaagtay
maya khasaaruhu waa labadaas weye dhaawacuna waa dhaawacyo fudud dhowr qof waxaa kaloo jira sacaadatu wasiir deegaano dhaca dhinaca koonfureed ee gobolka mudug waxaa ka socda dagaal u dhexeeya xoolo dhaqata maleeshiyaad reer miya ah dhinaca kalena waxaa jira deegaano dhinaca waqooyiga ee gobolka galgaduudna dagaalaha ka socday bal dagaaladaasi iyo doorka dowlad goboleedka ay ka qaadanayaan sidii xal waara loogu gaari lahaa dadka walaalaha ay wada degan deegaanadaas
rur ahaantii shaqaaqooyinkaasi waa wax jira weye waxaana isleeyahay shaqaaqooyinkaasi waxaa la rabaa in lagu curyaabiyo geedi socodka looga soo jeeda cadowga iyo midnimada iyo isku duwidda galmudug haatan u muuqata mid taabo gashay sideedana haddii galmudug qaabka siyaasadeed ama qaabka toolmoonaya ay haatan galmudug laga wada leeyahay ay u shaqaynayso mar walba haddaanu mid cusub intaba salaysbayaan waxa wax ka wadaana waxaan leenahay kuwo tinawadayaala dadka degane beeraha ee halkaa degan walaalahana waxaan leenahay dadkoodan oo danaalahi iyaysan teleefonigii ku haynin oo aysan iga halakayn xabaaliga ninkeed waa laskaga tegey hoobaad haysataan dowlada jecel baad haysataan inna haddii ilaahay ku imaayo waa la yiri iyo waabaa wax dhiceen dagaal halkaa uga dhacdan aad baan u cambaaraynaynaa mana la aqbali karo hala joojiyaanu leenahay markii aad dad badan la culiyaamiyo dad badan la dilo waxgarad baa soo baxaa la yidhaahdaa hadhowdiina xaladhalay baa la yidhaahdaa dowladda galmudug arrintaasi aad bay uga xun tahay xaladhalida waxaa ka horeysa hadda xal hadda hal xal la gaaro dowladda inta tabarkeeda waynu ku jirna dhinaca waqooyiga waxaad og tahay oo xalan buurayo inaanu ciidamo badan iyo howladeynay aadna iskugu taxalluujinay in dadka halkaasi joogaay oo aan dhalasha u dhexaynin oo deegaan u dhexaynin oo wax farqiga u dhexaynin ay geedida iyo xatooyada iyo dooxatada ay joojiyaan marar badanna waanu u fara taagnay waxgaladka iyo dadka kale ee carada deganina waa ku howleyihiin mid kastan haata shaqaaqada ah ee dhinaca bariga dhinaca waqooyiga laga soo sheegaya mudug koonfurta mudug laga sheegayana aad baanu isagana uga soo horjeednaa si deg dega ayaa looguna bixi doona waxba loogu oran doonaa anoo idaacadda ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay taariikhda dib u raaca beelaha halkaa ku dagaalamayo intaad curyaamiseen ama intaad iska diseen ama intaad deegaan barakiciseen ilaahayn ka baqa waxaa isku tihiinna xurmeeya cidayda dhex gasanaha sugnine hal la joojiya dagaalka roob iyo xanaab baa haysataan cidiida dhuleed ma jiro masaakil biyeed ma jiraan sabab la isku laayahay waxa weeye sanaysayaal haddii ilaahay ku rooyahay aan dadkiina iyo dadkiina wadin ayaa taleefana idinku hagaya goobahan aan joogo kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug axmed shire felegle oo u warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxed macalin isaaq